iyadoo ay maalimihii u dambeeyey cakirnayd xaaladda xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa habeenkii xalayta ahaa waxa fooda isku daray guriga guddoomiyaha golaha guurtida mudana sulaymaan maxamuud aadan labada garab ee isku haya xisbigaasi waxaana la sheegay kulankaasi in laga soo saaray qodobo aanu ku qancin amaba ka nixiyey mujaahid muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga kulmiye kuwaasi oo mar kale kursiga u bannaynaya madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraaye iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici haddaba kulankaasi oo uu ka dhashay kulan ay maanta mas-uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa sida la sheegay kulankaasi oo socda waxaa dibadda uga soo baxay guddoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi kaasi oo wejigiisa cadho xoogani ka muuqatay guddoomiyaha oo amuurahani warbaahintu su-aalo la boobeen ayaa waxay u dhaceen sida tan in laga shiray arrimaha xisbiga kulmiye xalay sole oo gudoomiye salaabaan uu gudoominaya qodobada ay soo saareen oo ku saabsan shirka arrimahaasi ka warna maxaa idinka meel yaalla warsaxfad baad soo saaraysay maa layidhi arrimahaas ku maxay kula tahay xalku muxuu ku yahay xisbiga kulmiye haatan siday kula eg tahay go-aanadaasi guddoomiye maxaad
ummadan baa kaa sugaysa jawaab maxaad ku qancinaysaaadlaamaa maxaa xalku yahay ilaa imanka xisbigii kulmiye go-aan maylaatankan waa idhacaysa doorashada
si kastaba ha ahaatee xaaladda xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa haatan aad u cakiraan taasi oo aan la garanaynin wakhtiga ay soo afmeeri doonto